الرحيم marwooyinka halkan fadhiyaa sharafta leh hay-adda a c f safety general fund hay-adaha maxalliga agaasimaha guud ee wasaaradda dewejinta xildhibaanka ka socda guurtida agaasimaha madaxriidka madaxtooyada dhammaan marsi sharafka shirka ka soo qeyb gashay assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu runaantii waa shir khayr leh oo samafal ah oon u gunaananayno dad dan yar ah oo wax yar waxu badan maaha wax yar faraha loo saarayo siyaasadda wasaaraddan ama mandateega waxyaabaha u xilsaarantaa ka mid ah bulshada danyarta ah ee ka mid tihiin in wixii loo qabanayo aan guurjoog ka hadno cidda u qabata in ugu mahadnaqno maanta w ilaah baa leh ka dowlad ahaan xukuumaddan maanta jirta waxay mas-uul ka tahay oy ballan qaaday in bulshada danyarta ah wixii wax loo qabanayo in iyadoona geesteeda ku darsato laba arrimood baa halkan laga dhawaajiyey waa mid weeyaane oo dadka danyartaa ee maanta la siinayo waxoogaa gacanqabada gacanqabad haddii xukuumaddu maanta ictiraaf haysato gacanqabadka waxaa idin siin lahaa baanan dadka qaadan lahaydeen inta a sfn siisay baanankaa idin siin lahaa oo dibdhis dibdejin inagu samayn lahaa oo lacag inta ka badan baad heli lahayd dhaqaala inta ka badan baad heli lahayd guryaha nin dhisa gurya ka ka waaweyn baad heli lahayd laakiin istiraaf la-aanta yaa keenaysa inay xukuumaddu hoos qabsato hay-adaha ajnabiga ah waxqabad markaa soomaalida waxa tada ninkii qarabsada wixii la siiba u qaata haddii harugu quuso haddii beriiso kusiiyo haddii gelay waad qaadanaysaa ma jid kartid marka sidaa darteed iyo haddii guri laba maqsayn loo dhisa iyo iyo haddii bacay loo keenaba baahida inu kalifaysa in sidaa ogaani wey marka horeysa laakiin maaha wax maanta lasiinay waxa u qarantiin maaha wax waxaynii qabrayaan maaha laakiin waxay tahay taladu waxay tahay waxa uu siya yar inaad aada ka faa'iidaysasid ood odhan maxaa kuma jira reerka raasiyan siyo laba dirce ka hayso caruurta ma waa inaad ku fikirtaa afartaa boqol ina reerka aada qaalo ku samaysa bacaamiilsa kinta tijaarta ee waaweyn ee dalka xukuma dib taariikhda u raaca qaar baa khudradda iibin jiray qaar baa kaaliyin ahaa qaar baa dhaqaalahoogu ka iman jiray meelo kale waa hurriga ogeyn marta bacaamiilsharka qaar baa ahaa bagaasho yar ahaa qofku markuu isagu isdhiso ee waxa yaroo haysta dhaqaala jira koolku soo qaad ee daacad ka yahay ilaahay inuu ku gargaaraa wuuna ku guulaystaa inaga marka waxa inoo sharaf ah sharafna waxay u tahay hay-addayna siisay oo beritoole aada lagu soo dhiiran doonaa in wixii idinii qabtay idin kordhiyo laakiin haddii wixii idinii qabtay baad meesha wax kasuqa doon waayaan hay-adda lafteeda ku niyad jabaya bini aadmigu waxa ugu farax badan macalinka macalinku markuu arday wax baray aan arko meel sari jooga wuu farxaa ardaygiisii oo guulaystay markuu arko wuu farxaa waxaa kaloo farxad leh qofkaad tala siisid maalin maalmaha kamid a oo taladii ku najaxay markaad la kulantid waxay dhahda taladaadi beriyaa siisay war tala fiican bay ahayd ilaahay uu guulay kaasina ku farxa sheekha wacdi diiniya kugu sheega ee salaata tuga ku yidhahda oo ilaahay ka baq ku yidhahda ood wixiisi taladiisa qaadatid marka sheekaas alla ilaah khayra siiye waa sheekii ii sheegay sidaa iyo sidaa iyo sidaa inaan sameeyo qofkii wax tala iyo qof wax kuu sheega labadaba laba lama ilaago hay-addan maanta waxay la tagtay waxaan filayaa inaad sharaf bay u tahay beritoole haddii waxayna taaratay ama ku qabatiin idinkana waxtar bay idin tahay taa ku dheeraan maayo wasiir maxamed si fiican si aan uga hadlo ta labaad ee laga hadlay waa cudurkan h i v aids la yidhaahdo ilaahay naga hayo dad muslimgaan nahay dadkeena waxay dhaha muslim kuma qaada yidhahdaan cudur weyn cudurku ilaahay naga hayo dee inta badan dad islaama nahoo waxyaabaha badan siyaabaha badan ee dadku u fidiyo waa laba arrimood galmadaa ka mid ah qof qaba h i v a soo dhiigiisii ama midi ama madiil qof lagu qalay adina lagu lagu xiiro waad qaadaysaa diinteenu marka waxaad nafaraysaa de galmada xaaraanta waa xaaraan waaba dembi siyaabo badan oo kale loo kala qaado tii marwada aada uga halshiirnaantiga ku noqon maayo anugu si badan yaa loo kala qaada aruntii kaa laftiisa dawladdu siyaasadda kale shalay madaxweyne wuxuu ku dhawaaqay waana guddoomiyaha guddiga commissionkaas madaxweynuhu in yacna siyaasadda dawladdu ay tahay ay ka leedahay siyaasad cad bay dhacdaynaysa guddoomiyaha guddiga commissionka h i v aids madaxweynaha ah isagoo madaxweyne qaranka ah iyo hadan guddida aad isagoo guddoominkaya maxaa keenay arrintaas waxaa keenay cudurka halis ah cudurka aafo ah marka in madaxweyne guddoomiya guddiga ka noqdo waa wax loojika oo macquul ah wuxuu shan ku balan qaaday in wixii suurtagal ah ee xukuumadda karaankeeda ah in miisaanida lagu daro miisaanida qaranka lagu daro waxaan ogay inta badan hay-ada yayna caawiya hay-adaas marmar ba ka baxay aduna ugu talagelinba iminka hay-ad baa caawinaysay la yidhaahdo m s f oo caafimaadka gobolka barco gobolka kale kuma shugulay isbitaalka barco caawinaysay so notiis qayb uga baxday de waa inaan inanka lafteenu isku tashanna oo halkii hay-adas ka baxday la buuxiyaa dhibaatada koonfurta yay ku badnatay laakiin nama badnayba sidaa darteed waxaan idin soo jeedinaynaa waxa iyadoona jirta arday afartan ah oo dhawaan iyadan lasii doono abamarin iyo qalab ay ku shaqaysan lahayd sidaa ay ka dhawaajisay marwo shukri wasiir ku-xigeenka wasaaraddu waxaan ognahay waxaan tegaa darbijiifkan tegaa xafadda maxamed mooge kunton miya kun guri mala kun doosh baa meesha ka samaysan ciid kuma jirta qaarkood waa boscel waa boscel waxaa laga yaabaa britoole haddii hal ha loo dhiso waxa meesha ka baxaya qofkii baahnaa qof aan u baahnayn yaa saddex doosh meesha ka taagay markaa idinka lafteenna waxaan u baahannahay ummaddeenu in daacadda riyaalka runta in ku dhaqanno oon iska dayno waxyaabaha inu soo noqonaya hataa ummaddayna caawinaysa dadkayna caawinaya waxay u arkayaan ummad been ku nool oo afar la raray oo haddana la joogo oo la raray oo haddana meesha oo meesha yaa laga dhamaanaynba yaa la odhanaya sidaa darteed sidaa agaasimaha guud inii sheegay war shacabni dawladda kaleda balakacayaasha dib u dejin baa loo sameeyey wan iyo ayax two masallaha intan guri laga dhisayo gobolladaasaasi le qorshaha burco berbera boorama qorsho cusub baa loo dejiyey waxaasoo dhan waa maxaa lagu jira waxaan ahay ummad barakacday baan ahay dagaal baan soo galnay dadkeeni guryahoodii xudh waa la gubay waa la soo noqday meel madho ma yaa nimid hargeysa maanta timaad la yimid iyo maanta isku mid baa ilahay mahad ilahay ku shukr hargeysa guri taagnaa ma jirin anigu boronka imin jiro labi sagaashan kun sagaashan guri maanta sidaa fooqeynka dadon dhisay la taagin gurihii caadiga ahaa boqolkiiba sideed way duunsanaayeen afweyne ninkan ugu burburiyey waftibu ka soo kaxeeyey baabusara wax garad ah xamad dayruhu soo saaray wuxuu tuusay hargeysa si uu baabiyey balagada maalintaan bisi waan joogo shaqaan ku yimid wafti reer xamada iyo ahankeena soo arka ulaa bisasaan u baabiyey معانا وحضر انه كنا وعبس الجلين وعبس الجلين بواحد واحد ما هي يعني الاستياحة كما هي الاستياحة كما هي سيار كيسان بربري يبدأ يريد وقرعان يبدأ سيوقع حين اول مرة انتهي سؤال كبير مقررها وادك سيتر كعرب ما انتي سوية انه سقرياه inuu saqariyo iyahay markii uu baabiyey uu barakiciyey inuu hadda yaad xoon barakicin maxaa dhacay wadaadna xamar laga kacay xamar lafdeedii yaa laga kacay oo ka bilaaway xabadii yaa xamarna sidii silag iyo burburtay iyada lafteedu marka la la degila ee ilaahay ma hadii inagu dhulkeena noo degan nabad baan haysanaa dhulkii dadkii libaa maanta waalaa dhibaato ma ma taalo wayna arkay markii xoogaa dhacaba dadku way isu gurmadaan iskaashiga leeyahay xagga nabadda wadda isku dhaqana wadda isku ehla wadda dareemaya dhibaatada qof ku timaada qof kale in isaga waxaan xasuusanahay nin maraykana yaa wuxuu qorayay buug waxay ahayd toddobiya toddobiya sagaashanka waan raacay ninkaas su-aal bay weydiiyey aniga wuxuu yidhi qoladan dhexe beelaha dhexe markay islaayaan maxaad u gurmatiin dad reeb hormatiin maxaad u gurmatiin oo kala dhexgasiin waxaan ku yidhi manaa markaa wuxuu rabay in yidhaahdo sida kale u dhigo gurigaan u doob qabsado guriga jaarkaa u doob qabsado waa la baktiyaa haddaad baktiin weydi aduu kusoo gaadho ya dagaalka ka dhaca burco haddii aan kaga gurman waayo boor degen maxaa barca iga galay dee wuu soo gaaraya isla maalinta wuu imanaya wuu soo socon wuu soo socon si adda inaku waxaa ku nool lahay dad isu gurmada oo nabadda ilaashada oo dadnimada ilaashada yaa nahay aqan ahaan somaliland dalka sidaa darteed ininka laftiinu waxaan inaga baahan yahay iskaashi iyo iskaalmayn qofba qofku dandham annagu waagiro dhaqan ahaan waxaa ku jira saylac saylac guryuhu waxay lahaan jireen sursuur wax la yidhaahdo hadduu gurigii maanta cunto karsado uu kaas cunto karsan wixii halkaa laga kariyo ayaa guriga loo geyn jiray walakada waxay aa ogaanayeen guurkii jaarkooda jaarka inuu maanta dhergi dherg loo saarin way u geyn jiray markaa inaan iyaga laftiinu dan yar baadtiin sida isku dhaantiin ilah baa idinku dhexlay sidaa لو نحن واشا واكا إلا ما كون نحي أذكر كلي هذا أنت واكا وقع جون أيو حبك وتر منسو ما كان يسكاشيا يو حب القبضيا يسكن نحجلو وما سلام أنا دين تاني نفر صار جارك حق السكول سيادر فيد أه واحد ما أنت واحد ما كان يمسو قبل قبلين يعني لا waxaa idiinsiiyey gacanta hay-addaas inoogu deeqday oo ah barnaamij siyaasadeed oo dowladdu dadkayga inay wax tarta ah sida agaasimaha guud sheegay run ahaantii markii shirka la furay hay-adahan ku qoran adoo wasaaradaydii doorkan ma eeginba ee ciidda meesha shirka qabatay inan hay-adda kamidoo halkan fadhida kuma shalay tibdila raab af boqol qoys oo dan yara wax siinaa wati alxamdulilah ma odhan yaad siiyey iyo say ku timid iyo laakiin waxaa waajiba inaan ogaado siyaasiyan barnaamijka siduu ku bilaabmay ka wasaaradahaas in ogaado haddana shirka barnaamijka lagu qaban maayo dee intiina maanta halka iman lahayd oo mas-uul ka ahayd oo waxaa nii qaban lahaa cid kale nii qabatay waan ku mahadnaqay waan soo dhaweynaya marka hore laakiin waxaan leeyahay hay-adaha wax qabanaya inay siyaasiyan la socodsiiyaan wasaaradaha arrimaha ay khusayso oo dee intaasoo danyara waxu qabanayna la socda oon dabagal ku samayno oon la soconno oo kormeerka aan ku samayno oo aan kala talaan ku leenahay talo ku- aan ku darsanno runtii oo nooga britory state houseka ama dami inta qof wax laga siiyey sidaa darteed aad baan hay-adaha ugu runaantii qaarkood waajibaadkooda ay gudanayeen waa waa aad baan a c f mar horan halkan maxaa ku qabanay xaflad tama kale ku qabanay aad iyo aad baan ugu mahadnaqayna runaantii waxtarna way tahay waxtar way tahay gabadh qofka iyo inanka marka xirfad la siiyo waa in qalabka in la siiyaa hadday inan tahay in la siiyaa dawaarkii qaar baa loo tababaraa maxaa ahaa meelaha qurxinta duburka lagu qurxiyo dee qalabkaa la siiyaa way ku shaqaysanayaan qaar baa dawaar loo iibiyaa qaar baa lacag yar siiyaa oo ku shaqaysta inamada qaar baa la baraa maxaa ahaade electrician qalabkooda la siiya qalabka ku shaqaysan lahaa ku shaqa tegi lahaa waxaan ka qayb- qayb galay hay-adda d r c inamo toddobiyi toban hablood iyo toddoba inan iyay tababareen dee wixii banayna way siiyeen lacagna way siiyeen gacanqabada runtii sidaa darteed cid allaala cidda gacan gacan noo geysata shacabka somaliya gacan u geysata ka xukuumad ahaan maal baan u haynaa a c f iyo cid walba